الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamijkeennii haadaa khalqullah iyo xalqo kaloo cusub martideenna maanta waa sheekh abusaciid assaylci oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah sheekhanaa soo dhowow bismillaah alxamdulilaah wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu waan ku dhowahay baaraka allahu fiikum xalqadeenna maanta waxay ku saabsan tahay aljannatu wa naciimuha
jasaak allah khayr soo dhowow sheekhana aljanna oo waa xalqo ka mid ah xalaqaadkan uga hadlaynay haadaa khalqullah allah subxaanah wa tacaala makhluuqaadku abuuray ayayna ka mid tahay oo ilaahay subxaanahu watacaala wax badan oo badan qur-aanka noogu faalooday jannada waxay tahay iyo waxyaabaha laga helayo isagoo ilaahay subxaanahu dadka mu'miniinta ah oo jeclaysiinaysa ay ugu dadaalaan nebiyulaahi maxamedin calayhi salaatu wasalaam jannada wax badan ayuu ka hadlay diinteenna islaamkana waxyaabaha asaaliibta isticmaasho ayaa waxaa ka mid ah usluubka la yidhaahdo tarkiib iyo tarhiib naarta in dadka looga digo dhibkeeda iyo kuleylkeeda oo la dareensiiyo si markaas ay uga cararaan oo min baabi tarhiib jannada iyo barwaaqadeeda iyo kharkeedana markaas looga sheekiyo dadka ay u jeclaystaan markaas ay ugu dadaalaan allah subxaana wa tacaala aayado aada u fara badan ayaa wuxuu uga hadlayay jannada oo noocyadeeda iyo miraheeda iyo dacaamkeeda iyo dumarkeeda iyo hooskeeda iyo geedaheeda intaba alle wuu ka sheekeeyey marka insha allahu tacaala aayadihii mowduucaas ku soo orooray wax uun ka mid ah iyo axaadiidtii oo ku soo oroortay ayaan isxusuusinaynaa annagoo ilaah weydiisanayna subxaana wa tacaala aya jacalanaa min ahli iljanna ilaahay subxaana wa tacaala jannada wuxuu ka waramay hooskeeda inuu joogta yahay oo aan dhammaanaynin qaala tacaala mathalu ljannati alatii wacida almuttaquun tajrii min taxtiha alanhaar ukuluhaa daa'imu wadiluhaa ilahi waliya jannada oo mu'miniinta loo diyaariyey tusaalaheeda hoosteeda waxaa dareerayaa webiyaal webiyaalkaas noocyadeeda waan tilmaami doonaa alle markaan wuxuu yidhi ukuluhaa daa'imun cuntadeedii waa joogto way ma kala go-ayso wadiluhaa kadaalika daa'imun hooskeedana saas oo kaleeto waa joogto way wuxuu sidaas oo kaleeto allah subxaana wa tacaala nooga waramay jannada webiyaal oo badan in dhexdeeda ay soconayaan webiyahaas oo markaan oo kala duwan mid biyo ah mid caano ah iyo mid khamro ah iyo mid malab ah intaas oo mid kasta hal webi ma aha webiyaal oo biyo ah webiyaal oo caano ah webiyaal oo malab ah webiyaal oo khamro ah ayaa jannada dhexdeeda ay soconayaan qaala tacaala mathalu ljannati alatii wucida almuttaquun fiiha anhaaru min maain gayri aasin waanhaaru min labanin lam yatagayar طacmuh waanhaaru min khamri ladati lishaaribiin waanhaaru min casalin musafaa walahum fiiha min kuli thamaraati wamakfiratu min rabbihim webiyaalkaas markii laga soo tago ilaahay wuxuu leeyahay ahlu jannaha waxay leeyihiin jannada dhexdeeda min kuli thamaraat miraha iyo khudaarta la cuno noocyadeedii dhammaan way leeyihiin wamakfiratu min rabbihim waxay kale leeyihiin dembi dhaaf oo ilaahay xaggiisa ka ahaaday sidaas oo kale allah subxaanahu watacaala wuxuu ka waramay jannada geedaheedii maadaama la sheegay gurashadeedii inaysan dhib badnayn si sahlan qofku ku guran karo wuxuu alle ka waramay subxaanahu watacaala jannada ee sharaabka la cabayo weelasha lagu cabayo oo koobab oo qaruurad ah fido ah wuxuu alle sheegay subxaanahu wa tacaala cabitaanka ay cabayaan inuu yahay cabitaan oo lagu daray zanjabiil oo lagu wado il oo jannada dhexdeeda ahayd oo ilaahay ku magacaabay salsabiil sidaas oo kale allah subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay jannada dhexdeeda ahlu jannaha jannada marka ay ku jiraan in loo khaadumayo wiilal allah subxaanahu watacaala jannada dhexdeeda ku abuuray oo ilaahay abuuray oo ammaanay oo ku tilmaamay haddii aad aragto waxaad mooddaa jowhar iyo luul la fardhiyey kadibna alle subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay haddii aad aragto ahlu jannaha oo jannada ku jira cuntada iyo cabitaanka iyo dharka ay xiran yihiin iyo sariiraha iyo gogosha ay haystaan iyo khadamka oo dhex maray haddii aad aragto waxaad aragtay barwaaqo iyo boqortooyo weyn oo ballaaran qaala tacaala fii suurati alinsaan wadaaniyatan calayhim dilaaluha wadullilat qutuufuhaa tadliila wayudaafu calayhim biaaniyatin min fidatin waakwaabin kaanat qawaariira qawaariira min fidatin qadaruuha taqdiira ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الله أبوري أيا سداس أو أماني سداس أو كلا الله سبحانه وتعالى mar kaleeto isagoo ka waramaya dadka ahlu jannaha jannada la geeyey sida heer sar ay u tahay alle wuxuu yidhi fii jannatin caaliya laa tasmacu fiiha laaqiya fiiha caynun jaariya fiiha sururun marfuuca wa akwaabun mawduuca wa namaariqu masfuufa wa zaraabiyu mabthuutha wujuhdii ilaahay u barwaaqeeyey waxay ku sugan yihiin janno heer sara ah hadal oo macno la-aan ah jannada dhexdeedii ma maqlayaan waxay dhexdeedii ahaaday il qulqulaysa sariiro oo la koryeelay koobab oo ahlu jannaha loo diyaariyey bustooyin iyo barkimo oo markaas la safay oo meel kasta la dhigay ayaa ilaahay subxaana watacaala ku tilmaamay ahlu jannaha jannada dhexdeed inay ku arkayaan wuxuu kale ilaahay subxaanahu watacaala uu noo sheegay ahlu jannaha jannada markii la geeyo waa la naashnaasha waa loo lebesa waa la qurxiya dharkoodii ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ka waramay qaala tacaala yuxallowna fiiha min asaawira min dahabin wa lu'lu'an wa libaasuhum fiiha xariir ahlu jannaha jannada dhexdeeda waxaa lagu lebesa lagu qurxiyaa jijimo iyo shuuliyo oo dahab ah iyo luul ah dharkoodina jannada dhexdeedii waa xariir waaye ilaahay subxaanahu watacaala xariirta noocyadeeda mideeda jilacsan iyo mideedii adagba in ahlu jannaha loo xirayo ayaa ilaahay noo sheegay qaala tacaala caaliyahum thiyaabu sundusin khudurun wa istabraq waxulluu asaawira min fida wuxuu kale alla ka waramay subxaanahu watacaala ahlu jannaha jannada dhexdeeda inay ku dangiigsanayaan bustooyin iyo barkimo iyo sidaas oo kaleeto gogol aada u qurxoon in loo dhigayo muttaki'iina calaa rafrafin khudrin wa cabqariyin xisaan wuxuu alle sheegay subxaanahu watacaala jawiga iyo cimilada jannada dhexdeeda kulayl oo la dhibsanayaana ma ahan qabow oo dadka dhibsanayaana ma ahan waa ee cimiladii ugu fiicnayda ilaahay inay ku jiraan ayuu sheegay qaala tacaala muttaki'iina fiiha cala alaraa'iki laa yarowna fiiha shamsan walaa zamhariiran jannada dhexdeedii ma arkayaan qorax waa kulayl waaye zamhariirka culimmada qaar waxay ku fasireen in lagu wado qabow qabowkaas ma arkayaan yacni laa xaran walaa bardan ma arkayaan waxaa kale zamhariirka lagu fasiray qamar qoraxdan sida adduunyada oo kaleeto qoraxna ma arkayaan bilna ma arkayaan markaan fa hiya mudii'atun min gayri shamsin walaa qamar waa iftiin iyo nuur iyadoo qoraxdii iyo bishii adduunyadan aysan jirin ayay nuuraysa wuxuu alle ka waramay subxaanahu watacaala ahlu jannaha jannada dhexdeedii in gabdha iyo dumar loo guurinayo iyaga iyo dumarkoodana iskugu fiican yihiin qaala tacaala ina almuttaqiina fii maqaamin amiin fii jannaatin wacuyuun yalbasuuna min sundusin waistabraqin mutaqaabiliin kadalika wazawajnaahum bixuurin ciin yadcuuna fiiha bikulli faakihatin aaminiin maqaam aamin ayay ku sugan yihiin xariirta noocyadeeda kala duwan ayaa loo xiray ilalkii ayaa burqanaya waa iska soo horjeesanayaan waana sheekaysanayaan waxaa loo guuriyey bixuurin ciinin gabdho xuurilciin ayaa loo guuriyey yadcuuna fiiha bikulli faakihatin aaminiin waxay dalbanayaan dalab faakihi nooc kasta ayay dalbanayaan iyagoo markaas aan ka baqaynin dhib wax kasta qarashna kama baqayaan in lagu soo daahiyo kama baqayaan cunto ilaahay u diyaariyay ayaa halkaas ay ku cunayaan wuxuu kale alla yidhi subxaana wa tacaala ahlu jannaha iyagoo markii barwaaqada la tusay haddana moraalkooda iyo niyadooda loo dhisaya alle wuxuu dhahayaa udkhulu ljannata antum waaswaajukum tuxbaruun yutaafu calayhim bisixaafin min dahabin waakwaab wa fiiha maa tashtahiihi alanfus wataladu lacyun wa antum fiiha khaaliduun waxaa lagu dhahay jannada gala idinka iyo xaasaskiina tuxbaruuna ay tusaruuna wa tukramuuna idinkoo la idinka farxiyey oo la idin maamusay la idin karaameeyey jannada gala markii jannada ay galaan isla markii waxaa bilaabanaya khidmadii yutaafu calayhim bisixaafin min dahabin wa akwaabin waxaa lala dul wareegayaa saxamo oo dahab ka samaysan iyo koobab alle wuxuu leeyahy wa fiiha maa tashtahiihi alanfusu jannada dhexdeeda waxaa ku sugan wax walba nafta ay jeceshahay cuntadaada iyo cabitaankaaga waxay ku xiranta wixii kugu soo dhacwaay wax alla wixii kugu soo dhacwaa diyaar waay Wax wa kasta oo- taladul acyunu wax kasta oo ku fikirta wax kasta ku fikirta Aad iyo hadda aad.
rasuulku wuxuu noo sheegay calayhi salaatu Salawaatullahi wasalaam wasalaamu calayh.
een, in oo maadaama ilaahay uu dhahay qofka naft- nafsadiisa wax alla wixii ishtihaysa Mhm.
ishiis ay ku raaxaysanaysa Mhm.
ayaa qof ahlu jannaha ayaa wuxuu dalbanaya aniga waxaan rabaa beeriley ayaan ahaan jiray beer baan rabaa Mhm.
markaasa walahi beertaadi waas beertii isla markii saacaddaasa la abuuraya way soo baxaysaa way bislaanaysaa fii khilaal waxay markaan waxaa la dhahaya duunaka yabna aadam waa kaas wixi aad rabtay aad iyo aad wa taladu lacyunu Mhm.
waxaa intaas u dheer alla wuxuu dhahaya wa antum fiiha khaaliduun Mhm.
kama baqayso amaad ka dhimata waa ku waaraysaan amaad ka gabowda amaad ka xanuunsanta afar waxyaabood sida axaadiidta noo imaan doonto aan ku tilmaami doono ayaa ilaahay u kulmaya nolol oo dhimasho aan la- aan laga baqayn qofku weligiis iska noolaanaya aad iyo aad dhallinyarnimo oo gabow aan ka dambayn aad iyo aad caafimaad oo haba yaraatee wax xanuun aan lahayn Mhm.
barwaaqo iyo nolol wanaagsan oo dhib aan lahayn afartaas marna ma dhici karaan adduunyadan inay ku kulmaan Mhm.
ilaahay ahlu jannaha ayuu u- oo u kulminaya ilaahay wuxuu ammaanay dumarka xurliciinta oo dadka muuminiinta ilaahay jannada calafkoodii ka dhigay loo guurinaya allihii abuuray ayaa aad u ammaanay qaala tacaala fiihinna qaasiraatu tarfi lam yadmithunna insun qablahum walaa jaan Een, waxaa ahaaday jannada dhexdeeda dumar qaasiraatu darfi indhahoodii soo laabay oo ka soo gaabiyey nimankoodii bes afeerinaya yacnii xaabisaatu l acyuni calaa aswaajihinna indhahoodii waxay ku koobeen nimankoodii laa yandurna ilaa gayrihim raggoodii dad aan ahayn rag aanay ma fiirinayaan lixusnihim cindahunna waayo quruxda ilaahay u abuuray ishtaah kale ma lahan aad iyo aad lam yadmithunna insun qablahum walaa jaan dumarkaas xurlicinta ah hortoodii muminiintaasoo loo guuriy hortoodii ee, insi iyo jinni midna ma soo taaban Mhm.
qofkan isaga ku bilaabaya cid ugu horreysay malan ilaahay ku ammaanin aad iyo aad wa qaala tacaala fiihinna khayraatun xisaan jannada dhexdeed waxaa ku sugan gebro oo aada u khayr badan oo wanaagsana ku sugan ayuu dhahay Mhm.
ilaahi wuxuu yidhi subxaanahu watacaala liladiina axsanuu alxusnaa wa ziyaada walaa yarhaqu wujuuhahum qatarun walaa dilla ulaa'ika asxaabu ljannati hum fiiha khaaliduun dadka wanaagga sameeyey iimaanka iyo camalka saalix la yimid waxay leeyihiin alxusnaa alxusnaa hiya aljanna sida rasuulu sheegay wa ziyaadan way leeyihiin Mhm.
janno wax ka dheeraada Mhm.
walaa yaraqu wujuuhahum qatarun oo wejiyadoodii ma daboolo madow iyo walaa dilla iyo dulli alla hore ulaaika asxaabu ljannati hum fiiha khaaliduun culimmadu waxay dhaheen alxusnaa hiya aljanna midda wanaagga badan oo ilaahay muminiinta u ballanqaaday waa janno waay liannahaa liannahu laa daara axsanu minha alxusna waxaa loogu magacaabay guri oo jannada ka qurxoon ma jiro aad iyo aad wasiyaadatu hiya annadaru ilaa wajhi illaahi alkariim ziyaadadan waxaa weeye daawashada iyo eegmada allah subxaanahu watacaala wejigiisa oo la fiirinayo rasaqana allahu dalika bimanihi wa karamih aamiin ilaahay hanugu arsaaqo aamiin iyo markaan aayaadkaas iyo kheyrkoodii dhammaan waxay ka hadlayaan ilaahay subxaanahu watacaala jannada oo sida u wanaajiyey oo u diyaariyey waxaana loo diyaariyey sida aan arki doono dadka muttaqiinta ah Mhm.
ama axaadiida rasuulka caleyhi salaatu wasalaam Salawaatullaahi wasalaamu oo calayh.
aayadahaas fasiraya oo jannada barwaaqadeeda iyo noocyadeeda ka waramaya aad bay u badan tahay dhowr xadiid ayaan ku kaabs- ku gaabsoonayna xadiid alimaamu axmed iyo imaamu tirmidi ay wariyeen oo xadiid xasan ah abu hureyr ayaa wuxuu yidhi qulnaa yaa rasuula allah xadidnaa can iljannati maa binaa'uha saxaabada weydiinayaan Mhm.
rasuulka ilaahay ou jannada nooga waran dhismaheeda waa maxay Mhm.
oo dhismaha gudaheeda ka dunyada dhisan.
ma guriga markii la dhisay derbiga iyo gudaheeda iyo waxa maxay ku dhisantahay horta maadada ay ka samaysantahay aad iyo aad nooga sheekay Mhm.
maa binaa'uha qaala sala allahu calayhi wasalam Sallallahu alayhi wasallam.
labinatu dahabin wa labinatu fida wa milaatuha almisku wa xasbaa'uha allu'lu'u walyaquud wa turaabuha azacfaraan man yadkhulha yancam walaa yay'as wayakhlud walaa yamuut laa tubla thiyaabuh walaa yafna shabaabuh Mhm.
wuxuu lehi rasuulka calayhi salaatu wasalaam Salaamu calaykum.
dhismaha labinatu dahabin wa labinatu fida derbiga bulkeeti dahab ah iyo bulkeeti fida ayuu ku dhisan yahay derbiga jannada Mhm.
wa milaaduha milaadka waxaa la yidhaahdaa bulkeetigan markii las- la dhigo Mhm.
midka kale markii la dul saarayo waxaa la rabaa maado oo laiskugu dhejinayo Isku- meesha oo- hadda sh- ha, adduunyada shamiitada laga shamiintada isticmaalo.
meesha la saarayo Aad si iyo labadan aad.
bulkeet isku qabsadaan Aad iyo aad.
waa atiin alladii yujcalu bayna alxijaarati fi lbinaa Mhm.
waa dhoobada ama bulk- ee, shamiintada oo Labada ee, bulkeet.
labada bulkeet dhexdooda la geliy si isku qabsadaan Aha.
milaaduhaa almisku labadaas bulkeeti midka dahabka iyo midka fidada ah Mhm.
waxaa isku dhejinaya waa miski waay aad iyo aad wa xasbaa'uhaa qaruuraxeeda iyo ciideedana jannada allu'lu'u waalmarjaan waay Mhm.
allu'lu waalyaaquud cajiib luulkaas iyo yaaquudkaasa ciidda lagu soconayaana ay tahay aad iyo aad wa turaabuhaa azacfaraan ciidda jannada waa zacfaraan waay Mhm.
markaasaa rasuulku wuxuu yihi sala allahu caleyhi wasalam Salawaatullaahi wasalaamu man calayh.
yadkhulha qofkii jannada gala Mhm.
yancam wuu barwaaqaysanaya wuu raaxaysanaya Mhm.
walaa yey-asu wax dhib ah Kuma iyo arkaan.
quusi marna kuma dhacayso aad iyo aad wayakhludu walaa yamuut waa ku waaree mana ku dhimanayo jannada dhexdeeda Mhm.
laa tublaa thiyaabuh dharkiisa ma dhammaanayo walaa yafnaa shabaabuh dhallinyarnimadiisana ma- ma- isma bedelayso Mhm.
Een, xadiid kale nabilaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam salawaatullaahi wasalaamu calayh uu noo sheegay jannada ee, inay leedahay irido iyo albaabo inay leedahay Ee, naarta alle wuxuu yihi laha sabcatu abwaabin Mhm.
jannada rasuulku wuxuu noo sheegay sal allahu aleyhi wasalam sideed albaab inay leedahay Mhm.
xadiidkii sahl ibni sacad radia allahu tacaala nabi wuxuu yihi caleyhi salaatu wasalaam ee fi ljannati thamaaniyatu abwaabin jannada waxay leedahay sideed albaab Mhm.
albaabadaas markaan waxaa ka mid ah albaab la yidhaahdo baabu rayaan baabu rayaan oo dadka saa'imiinta ah oo ilaahay dartiis u soomay ay- ay- markaas ay galayaan oo jannadaas dhexdeeda ay ku raaxaysanayaan xadiidkaas waa muttafaqun caleyh Een, xadiid kaleeto alimaamu albukhaari wariyey nabilaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu Salawaatullaahi yidhi wasalaamu calayh.
ina fi ljannati mi'ata daraja acadaha allahu lilmujaahidiina fi sabiili illah jannada waxaa ku sugan boqol darajo Mhm.
oo ilaahay u diyaariyey dadka ilaahay dartiisa u dagaalamaya Mhm.
bayna kulli darajatayni kamaa bayna asamaa'i waalard boqolkaas darajo labadii darajo kasta waxaa u dhexeeya intii cirkay dhulka isku jiraan Mhm.
faidaa sa'altum allaha fas'aluuhu lfirdowsa fainahu wasadu ljannati wa acla aljanna wa minhu tufajaru anhaaru ljanna wa fowqahu carshu raxmaan haddii ilaahay aad weydiisanaysaan waxaad weydiisataan alfirdows alaclaa weydiista jannada bartamaheedii waaye meesha ugu sarayso waaye Ee, anhaaru ljanna waxay ka soo burqanayaan firdows ee korkeedana waxaa weeye ilaahay carshigiis ayuu ahaaday nabillaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xadiid kaleeto wasalaam.
xadiidkaas rawahu lbukhaari nabi wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidkii eh, abu saciid ina ahla aljannati yataraa'awna ahla algurafi fowqahum kama tataraa'awna alkowkaba adduriya alghaabira fi lufuqi min almashriq aw almaghrib litafaaduli maa baynahum ahlu jannaha yacni jannada oo lafteeda iyadoo barwaaqo ay tahay haddana way kala saraysa nabi wuxuu leeyahay ahlu jannaha way is arkayaan qololka iyagoo ku jira dhexdoodii sida oo aad u arkaysaan xidiga oo iftiinka badan oo jihada kaga muuqday adigoo dhulku jooga xidigaas oo cirka sidaa isu tusaysaan ayaa ahlu jannihii oo jannada ku jira ayaa waxaa la dhahay qolkaas iftiinkaas waa qolka hebel waay oo sida markaas ay u kala sareeyeen darteed saxaabadu waxay dhaheen yaa rasuul allah tilka manaazilu alambiyaa laa yabluguhaa hayruhum guryahaas oo heerka sare saas u dheer waa ambiyada guryahooda qof kale ma gaarayo nabi uri calayhi salaatu wasalaam balaa waaladii nafsii biyadih rijaalun aamanuu billaahi wasadaquu lmursaliin waxaa gaarayaa qof ama dad oo aan ahayn ambiyada nebigu u dhaartay waxaa gaarayaa waa rag oo ilaahay rumeeyey mursaliintana rumeeyey ayaa gaaraya xadiidka bukhaari muslim ayaa wariyey waxaa ka mid a axaadiidta jannada rasuulka sal allahu alayhi wasalam uga waramay oo qofka mu'minka markii lagu sheekeeyo oo jeclaysanayo sidii oo ku gaari lahaa xadiidka alimaamu muslim uu wariyey fii saxiixi min xadiidi abi hurayra ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala ina awala zumratin tadkhulu ljanna calaa suurati alqamari leylata albadri kooxda ugu horeysa oo ahlu jannaha jannada galaya muuqaalkoodi waa sida bisha habeenka afari tobanaad oo kaleeto nuurka iftiinka ka baxaya huma aladiina yaluunahum haddana kooxda ku xigta calaa ashaddi najmin fi samaa'i idaa'atan kooxda labaad xidiga ugu iftiinka badan cirka lagu arkaya ayaa iftiinkooda la ekaanaya huma hum bacda daalika manaazilu intaa kadib ahlu jannaha way kala sareeyaan oo darajaadkoodii sifaadkoodii waa maxay laa yataqawatuuna jannada dhexdeedii saxro ma jirto ahlu jannaha ma saxroodaan walaa yabuuluuna mana kaadinayaan walaa yamtakhituuna mana xaakoonayaan walaa yabsuquuna andhuufna ma tufayaan amshaatuhum addahabu shanlada ay ku shanlaysanayaan waa dahab wa majaamiruhum al uluwatu unsigoodana waa cuud ayay ku unsanayaan wa rashxuhum almisku dhididkoodiina waa miski akhlaaquhum calaa khuluqi rajulin waaxid dabeecadoodiina waa hal qof dabeecadiisa waa yacni isma qoomaan isma khilaafaan isma qabanayaan waa adiga oo isla hadlaya oo kaleeto kulligood calaa tuuli abiihim ma kala dheer ahlu jannaha dhammaan waa laisla ekaynaya aabbahoodii ayaa dhirirka situuna diraacan lixdan dhudhuun oo xagga sare aya dhammaantood ay la wada egyihiin waa muuqaalka waa isku egyihiin dhirirka waa isku egyihiin riwaayo kaleeto la khtilaafa baynahum walaa tabaaqud wax cara iyo iskhilaaf dhexdoodii ma jiro quluubuhum qalbun waaxidun yusabbixuuna allaha bukratan wacashiya quluubtoodii waa hal qalbi ee gelinka hore iyo gelinka dambe ilaahay ay u tasbixsanayaan jannada iyadoo aan ahayn daaru takliif salaad lagaama rabo soon lagaama rabo jihaad lagaama rabo daaca oo la yidhahda cibaadada soo gudona waa kaa dhacday haddana maca daalika iyagoo raaxadaas ku jira ilaahay ay xusayaan tasbiixda waa lagu ilhaaminaya dhib kuma ahan sida maanta tanafuska haddaa iska neefsanaysa adigoo soo jeeda adigoo hurdaya adigoo shaqaynaya tanafuska maad neefsashada hadda dhib kuguma hayso sidaas oo kaleeto ilaahay subxaana watacaala ahlu jannaha ugu ilhaaminaya jannada dhexdeeda tasbiix ilaahay dikrigiisa riwaayo kaleeto wa aswaajuhum alxuuru lciin xaasaska la siinaya ahlu jannaha waa xuurulciin waaye xadiid kaleeto imaamu muslim wariyey oo anas bnu maalik warinaya ayaa nebiyulaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina fi ljannati lasuuqan ya'tuunaha kula jumucatin fatahubu riyaaxu alshamaali fataxthuu fii wujuuhihim wa thiyaabihim fayasdaaduuna xusnan wa jamaalan fayarjicuuna ilaa ahliihim fayaquuluuna lahum wallaahi laqad isdadtum bacdanaa xusnan wa jamaala wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam jannada waxay leedahay suuq waa lasoo dukaamaysanaya suuqaasaa la aadaya maalin kasta jumco ah ayaa ahlu sunnaha suuqa jannada ay tagayaan dabayl oo dhankan oo shamaal iyo bari ka imaanayso waqooyi ka imaanaysa soo dhabanaysa dabaysha markay soo dhammato nib wuxuu ri fataxthuu fii wujuuhihim wa thiyaabihim dabeeshii wejigoodii dharkooda ayaa wax ku fardhinaysa faysdaaduuna xusnan wa jamaala quruxdii iyo jamaalkii marka horeeto ay lahayeen waxbaa ku darsanayaan waxay u soo laabanayaan ehelkooda iyo xaasaskooda jannada dhexdeeda markaas waxay arkayaan raggii oo isbedelay quruxdeeda qurux kale kusoo darsan markaas waxay dhahayaan wallaahi laqad istadtum bacdana xusna wa jamaalan iyagana waxay usoo laabanayaan xaasaskii oo lasii qurxiy iyagana aad iyo aad waxay dhahaan idinkana saas oo gadaasheenna waa isbedesheen Allahu xadiidkaas imaam muslima wariyey allahu xadiid kaleeto nebi nebi caleyhi salaatu wasalaam uu saciid ka wariyey oo ahlu jannaha jannada barwaaqadooda ilaahay markuu ka hadlaya quluubtooda u dhisaya Mhm.
ayaa nebi wuxuu leeyahy caleyhi salaatu wasalaam idaa dakhala ahlu ljannati aljanna yunaadii munaadin ina lakum an tasixuu falaa tasqamuu abada wa ina lakum an taxyuu falaa tamuutuu abada wa ina lakum an tashibuu falaa tahramuu abada wa ina lakum an tancamuu falaa taba'asuu abada nebi wuxuu leeyahy caleyhi salaatu wasalaam ahlu jannaha Mhm.
jannada markay galaan mid ilaahay soo diray munaadi ayaa dhawaaqaya markaase munaadiga wuxuu leeyahay inna lakum an tasixu ahlu janna waxaad leedihiin caafimaad inaad heshaan falaa tasqamuu abadaa weligiin ma xanuunsanaysaan Mhm.
jannada wax xanuun la yidhaahdo ma jiro kama jiraa daawo looma baahan Mhm.
wa inna lakum an taxyuu waxaad leedihiin inaad noolaataan falaa tamuutuu abadan weligiin ma dhimanaysaan Mhm.
wa ina lakum an tashibu waxaad leedihiin dhallinyaro inaad ahaataan shabaab falaa tahramuu abadan doqnimo iyo gobow ma arkaysaan cajiib wa ina lakum an tancamuu waxaad leedihiin inaad raaxaysataan oo aad barwaaqaysataan falaa taba'asuu abadaa wax dhib ah oo hal maalin allaha ka dhigee ee raashinka ayaa kala go'ay lacag la'aan ayaa jirta Mhm.
busaarada ayaa jirta jannada dhexdeeda ma jirto kama jirta xas kama jirto markaas waa iska barwaaqaysanayaan wadalika qowlu llahi caza wajal wanuuduu an tilkum ljanna uuridtumuuha bima kuntum tacmaluun waa loo dhawaaqaya ahluljanna allah wuxuu dhahayaa jannadaas waa jannadii waa laidin dhahalsiiyey oo camalkii wanaagsan daacaadka aad samaynaysaan darteed xadiidkaas alimaam muslim ayaa wariyey nabillaahi maxamed wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam Salaamu calaykum.
allah caza wajalla wuxuu yidhi acdadtu waxaan u darbay oo aan u diyaariyey licibaadiya asaalixiin addoommadayda wan wanaagsan maa laa caynun ra'ad wax ilaysaan arag oo jannada maalan hadda waxa laga sheekeeyey malabkeeda miraheeda geedaheeda dahabkeeda biyaheeda khamradeeda dumarkeeda laakiin waxyaabahaas hadda aan sheegayno Mhm.
waa soo dhoweyn waxyaabihii aan naqaano inay fiican yihiin soo dhoweyn laakiin biyaha jannada biyahan oo kale ma ahan aad iyo aad malabka jannada malabkan oo kale ma ahan Mhm.
khamrada jannada khamradan oo kale ma ahan Mhm.
dumarka jannada kuwan oo kale ma ahan aad iyo aad markii qofka jannada ilaahay uu geeyo wuxuu arkayaa wax ay weligiis ishiis aysan arag Mhm.
dhegtiisan aysan maqal qalbigiisan aan ku soo dhicin waxaan oo kale ayaa la heli karaa Mhm.
idan xaqiiqada jannada ilaahay ba og hadda aad iyo aad oo qofku markii ilaahay uu geeyo ayuu arki karaa ayuu arki karaa nim- intan nimcada kaleeto taal.
la sheegayaa Mhm.
magacyadaas la sheegayaa oo haddaan sheeg sheegayno waxa weeye waa soo dhoweyno laakiin xaqiiqadooda way kala duwan tahay Mhm.
nebi markaas wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waqra'uu in shi'tum falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaa'an bima kaanuu yacmaluun aayaddaas akhriya haddaad rabtaan ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala nafna ma oga wixii mu'miniinta loo qariyey oo waxyaabaha isha ku raaxaysanaysa ah abaalmarin oo waxyaabihii ay soo sameyn lagu abaalmarinayo insha allahu tacaala eh, wakhtiga ayaa naxaya xalqadan halkan ayaan kusoo gebagabaynaynaa insha allah mar kalean kusoo laaban doonaa hada akhiru billahi towfiiq waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii haada khalqullah sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجمالا وتسبيحا